barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan idilahaantiinba halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha meyna waa toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a waxyeellada uu dadka gaadhsiiyo deegaanka ama dadku gaadhsiiyo deegaanka oo ay ka dhashaan abaarta xaalufka dhulka iyo khayraadka dabiiciga ah oo hoos u dhac uu ku yimaado
waxaan maray goor habeena oo maqribkii u dhacay iyada oo geeda la gubayo gudoomiyihii meeshaa gudoomiyaha ka aha baan la hadlay waxaanay dhir la gubaya halkaa ku soo arkay baahi baa u geysay biir bikulli basaata maba uus dhibinba wiilka gobolladan ku dhashay oo ku xoogsaday inuu dhirta gubo ma raba inuu kabalyeeri noqdo oo cuntada geegeeyo ma raba inuu kuug noqdo oo cuntada kariyo ma raba inuu baalashla noqdo oo kabaha baalasho sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo sheegay in jaamacadihii ay dhiganayeen aanay wax shaqo ah ku helaynin sidaa daraaddeedna ay bartaan farsamada gacanta waxaa igu dhiirageliyey inaan barto farsamada gacanta maadaama aanay shaqla-aan muddo badan aan jooga xaafadda bartimka intaan jaamacad dhigan maalinta kale ee shaqla-aanta jirto magaalada muqdisho laakiin hadda waxyaaba badan oo ka fahmay ayaa jira iskuulkan aan dhigto hadda ee farsamada gacanta laakiin hadda alxamdulilah ilahi waa u fududeeyey waxyaaba badan oo ka bartana waa jiraan dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaannu idinkugu haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka reg taylorson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ku soo dhoweynaya maanta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof waxaana la filayaa in ay wadaxaajoodka ay yeelanayaan uu hadheeyo kala aragti duwanaanshaha labada dhinac ee ku aadan siriya iyo ukrein sidoo kalena waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka uu la kulmo madaxweyne trump safarka lafrof ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee uu washington ku yimaado tan iyo sannadkii labada kun iyo saddexiyo tobanka xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa cambaareeyay dilka afar askari oo nabad ilaaliyayaal ahaa oo loogu geystay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe kadib weerar lagu qaada kolanyo baabuur oo ay la socdeen kaasoo lagu tuhmayey mintidiinta lagu magacaabo antibalaka howlgalka qaramada midoobey ee jamhuuriyadda afrikada dhexe ee lagu magacaabo minuska ayaa soo saaray bayaan ay ku xaqiijinayaan dilka askari ka soo jeeda dalka cambodia waxaanay kadib ku dareen in saddex askari oo lala'aamay dadkooda la helay baabuurta ay askartan la socdeen ayaa lagu weeraray meel u dhow xaafadda lagu magacaabo yokofonga oo qiyaastii afar boqoliyotoddobaatan kilomitir u jirta caasimada dalkaasi ee bangui gudros ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe inay maqlaan baaqa madaxweynaha dalkaasi tuodera oo ah xabad joojin islamarkaana ay ka shaqeeyaan xasiloonida dalka dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa waxaa ka socda dagaal sokeeye tan iyo markii mucaaradka muslimiinta u badan ee lagu magacaabo seleka ay xukunka ka tuureen madaxweyne francos bosise bishii march sanadkii kun sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobanka dilalka ay fuliyeen kooxda seleka ayaa sababay kacdoon maleeshiyada kirishtaanka ee antibalaka iyana
wanaagsanidlahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan qaar ka mid ah dhallinyarada dhigta jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ayaa sheegay in aan in ay gelina jaamacadda tagaan gelina iskuullo lagu barto farsamada gacanta si ay ugu sahlanaato in ay shaqooyin helaan haddaba wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray dhallinyarada dhigata jaamacadaha ayaa intooda badan aan lahayn xirfado gacanta ah oo ay ku maareeyaan nolosha markay timaado shaqooyin kale cabdiraxiin xasan tahliil waa arday dhigtay jaamacadda wuxuuse hadda raadinayaa xirfad labaad oo nolosha ku maareeyo wuxuu hadda bartaa xirfad gacanta gaar ahaana samaynta alaabta aluminiumka oo uu ka dhigtay iskuul al-intifaac ee ku yaal magaalada muqdisho aniga waxaan dhigtaa jaamacad oo baartitaan baan dhigtaa farsamada gacantana waxay ugu dhaliili jira awgeed wadanka oo shaqola-aan badana tahriib oo dhallinyaradii ayagana ma isku haligeen badaha si la wada ogsoon yahay markaa saas awgeed aan farsamada gacanta ku bartay in aniga nafteeda ku maareeyo si la ogaano farsamada gacanta waa hodan hadhow qof aa u baahan karta ma lahan haddii adiga waxaad gacantaada aa wax ku samaysan kartid oo cid kale aa u baahneen oo cid ku xukumeyn oo saan ku leeyahay maalintaa ridmayd maalintaa rabtana waxaad qabsan kartid marka farsamada gacanta waa bahal aad iyo aad muhiim u ah marka waxaa waaye dhiirigelin wanaagsanna maclimiinta wanaysaan insha allah cabaas xuseen wuxuu dhammaadka isbuuca dhigtaa jaamacad waxaase daashata shaqa la-aantaas ayaana hadda ku riixday inuu barto xirfado gacanta si uu nolosha u maareeyo waxaa igu dhiirageliyey inaan barto farsamada gacanta maadaama aan ahay shaqa la-aan muddo badan aan jooga xaafadda bartimka intaan jaamacad dhigan maalinta kale shaqla-aanta jirto magaalada muqdisho waxaa igu dhiirageliyey inaan barto shaqla-aanta jirta magaalada muqdisho laakiin hadda waxyaaba badan oo ka fahmay ayaa jira iskuulkan aan dhigto hadda ee farsamada gacanta laakiin hadda in badan waa rajeyn inaan wax fahmo wallaahi waxaan ka aaminsanahay inay dhib badan tahay laakiin markii aan guda galay waxaan ogaaday inay wax dhib badan aysan ahayn inay sahlan tahay laakiin hadda alxamdulilah ilahi waa u fududeeyey waxyaaba badan oo ka bartana waa jiraan shaqa la-aanta oo daba dheeraata iyo dhallinyarada oo aan helin waxay ku mashquulaan waa midda keentay inay ku fikiraan falal ay ka mid yihiin tahriibka xasan cali wuxuu hadda ku daalay tahriibka wuxuuna ka mid yahay dhallinyarada buufiska uu ku daashada muqdisho dhowr jeer oo hore wuxuu u tahriibay waddamo ay ka mid yihiin kuwa carabta wallaahi waa reer buufis iskaaa kulley nin soo daalma waa ahay waa wadamo badan tagay oo maxaan ku dhahay xagga dhanka buufiskii waxaa maadaama sii suurtageli weysa buufiskiina bixi waaye waxaan ku dhiirooday markii inaan barto farsamada gacanta tahliil ayaa u sheegay idaacadda v o a inuu hadda tijaabiyey xirfadiisa oo wuxuu leeyahay xirfad wax soo saar muddo kooban kadib aad aad iyo aad u weyn wax badan markii farsamada aan bilaabayay horta run ahaantii wax aan ka aqaan ma lahan hadda waxyaala badanaa sameeyey sida daaqad oo hadda aad wado qorsheeda hadda asmeer waa dirtaan oo fareemka guud ah xiray haddirtaan ay dhami yihiin fidqadii iyo muraayadii hadda aan sameyn rabo wax badan aan maskaxdeeda iska bedelay ani ahaan waxa aad iyo aad ah ugu hanqabaa inaan barto farsamada gacanta waxbarashada soomaaliya waxaa guud ahaan ku yar xirfadda gacanta taas ayaana kor u qaada shaqo la-aanta dhallinyarada haysata cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington magaalada boosaaso ayaa dhowaan lagu qabtay shir lagaga hadlaya kheyraadka dabiiciga ah ee soomaaliya ay leedahay iyo sida dadka markaasi aan uga faa'iideysan waxaa kale oo shirkaasi lagu soo bandhigay waxyeelada uu dadku u geysta deegaanka iyo cawaaqib xumada ka dhalata wariyaha v o ada yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso nooga soo diray kulan cilmiyeedkan ayaa ku saabsanaa sida ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo khayraadka dalkeenna waxaana lagu qabtay magaalada boosaaso waxaa soo qabanqaabiye mu'asada alminhaaj xarunta cilmi baarista geeska afrika dood cilmiyeedkan ayaa dhallinyarada lagu dhiirigelinayay ka faa'iidaysiga khayraadka dalkeenna waxaana ka qayb galay dhallinyaro aqoon-yahano mas-uuliyiin aqoon u leh khayraadka dalkee soomaaliya ugu horreyn cali ismaaciil maxamed oo dood cilmiyeedkani ka hadlay ayaa ka warramay khayraadka dalkeenna iyo sida looga faa'iidaysan karo soomaaliya waxay leedahay khayraad badan oo kala duwan hase yeeshee kulankan waxaan kuma wada soo koobi karno khayraadkeeda waxaan kaga hadli doonnaa ama wix ilaahayna ka waafajiyo in kooban khayraadka de waxaa ka mid ah xoolaha iyo digaagga waxa weeye beeraha waxa weeye sidoo kaleeto badda waxaa ka mid a biyaha waxaa ka mid a macaadinta dhaqaalaha soomaaliya waxa uu ku tiirsan yahay xoolaha waxaana lagu qiyaasay markii adigu sidaan akademiyooyinka ama gaar ahaan afar iyo lixdan milyan madax ayay ahaayeen oo u kala baxay shan iyo bar milyan oo geelah shan milyan oo lo-ah shan iyo soddon iyo bar milyan oo waxay yihiin ido iyo riyo waa intii ka horraysay inta aan aafadan abaarta dabadheerdhicin arrinta waxaa laga doo- laga yaabaa haddii liibaanu ku takhasusay maxaadadan qayb ku leh inuu eh, wixii ka- ka- kaga dari kardha usaha ka sheegi doona waxa eh, sida eh, lala socdo waxaa loo baahan yahay in la in la dhiirigeliyo sidii loo horumari lahaa eh, dhaqashada digaagga si looga kaaftoomo digaagga iyo ukunta laga keenayo dibadda xag caafimaad iyo xag dhaqaaleba lana hirgeliyo mashaariic digaag oo u- eh, oo kala ah eh, midda qoyska oo domestika iyo midda industriyaala industriyaale maadaama xoolihii soomaaliya ay ka- ay ku tiirsanaayeen ka yaraadeen kana baxeen si loogu bedelo badiil kale oo ummadda loo jaheeyo hilib bay iska barteene hilibkii maanta hadduu xaaladdaas halkaa marayso alternative ama badiil maxaa ah waxaa ah wixii markaas la samayn karo ayaa ah sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay dhalinyaro aqoon-yahano culamaa u diin iyo mas-uuliyiin kale oo aqoon u leh arrimaha khayraadka dalkeenna jiilashan hadda een, ma- een, mas-uuliyadda haya amba dhinac waxbarasho ha noqoto ama dhinac maamul ha noqoto way tegayaan idinka weeye een, fursaddii aad soo geli lahaydeen way dhowdahay marka inaad la socotaan wax walba say yihiin iyo inaad ku baraarugsanataan wixii dalkiinna ka soo baxa baahu idiin ah oo gasiin idiin ah oo hoy idiin ah wixii dalkiinna ka soo baxa kolay khayraad fara badan oo buuraha halkan iska qotoma iyo dhulka hoostiisa ku jira oo inagu aynaan garanayn ama aynaan u tegi karin xataa haddaan garanayno dad yaqaana ayna ku jiraan baynu haysanaa intaa waxaa sii dheer jawiga iyo hawada macaan oo ilaahay ina siiyey subxaanahu wa tacaala qorax subaxii soo baxaysa oo galabtii dhacaysa marka nicmooyin aad iyo aad u fara badan baa ilaahay ina siiyey subxaanahu wa tacaala anugu hadda abaarta intaan marayay meel puntland ka midaan maray meel kaleba ma aadin waxaan maray goor habeena oo maqribkii u dhacay iyada oo geeda la gubayo dabeetana meel baan tegey guddoomiyihii meeshaa guddoomiyaha ka aha baan la hadlay waxaan idhi weliba waxaan damcay inaan istaago oo aan bal mee- dhig- geedkaa damay markaasaa war nimankan waa hubaysan yihiin arma innaga gaarigayna ka qaadan arma ina dilaan waa lay bajiyey dabeetana guddoomiyihii baan u tegey waxaan idhi dhir la gubayaan halkaa ku soo arkay baahi baa u geysay bu yidhi bikulli basaata maba us dhibinba baahi baa u geysay bu yidhi wiilka gobolladan ku dhashay oo ku xoogsaday inuu dhirta gubo ma raba inuu kabalyeeri noqdo oo cuntada geegeeyo ma raba inuu kuug noqdo oo cuntada kariyo ma raba inuu baalashla noqdo oo kabaha baalasho ma noqdo ma raba wastaad inuu noqdo dhir geedaha guryaha dhiso ma raba inuu musqulaha qodo soo ma jeed tacabkiisu waxaa weeye waa inuu dhulka fasahaadiyo marka dhirta oo nolosheenna qayb muhiima ka ah oo takaamulkan bii'iga oo ilaahay uu sameeyey subxaanahu wa tacaala meel godan iyo meel taaga meel bannaan iyo meel kayna meel biyo fadhiyaan oo ama bada ama webi ah iyo meel qallalan takaamulkaa bii'iga alla isku qoofalay subxaanahu wa tacaala way isbiirsanayaan dabeetana waxay ka qayb qaadanayaan raxmadda roobka inaan helno markaynu rabno xoolaha calafka dibadda hadda laga soo dhoofiyo ayay samaynaysaa sarreen waxaynu tuseen ilaa toban item oo la isku darayo waxaynu tuseen gelley sarreen ee, bahal ee, qasaba sokorka waxa la dhaho sokorta laga sameeyo wax ka hara waxaynu tuseen milix itemyadaasaa la isku darayaa xooli baa la siinaya neefku ee- ee- ee la siiyo calafka murakaskaa la isku daray laba faa'iido bay buu ka helayaa midda kood waxa weeye horta waa neefku waa weynaanayaayo hilib buu yeelanaya waa midda labaade caanihiisu way ka kuwaalati horaynayaan kuwa caadiga ahoo meelaha iska dayacan yuusuf maxamuud v o e boosaaso haddaba sida aad warbixintaasi ku maqlayseenba xaaluf badan abaaro daba dheeraaday iyo macluul ayaa ku soo noqnoqda guud ahaan deegaanada soomaalida waxyaabahaasi oo dhan waxaa sabab looga dhigaa in ay ku yimaadeen waxyeellada ay dadku u geystaan deegaanka sida dhuxusha laga shido geedaha meelaha ay cagta dadka iyo baabuurtu ku badato oo aan biyuhu fadhiisan iyo weliba oodista ama oodista seerayaasha sharci darrada ah oo xaalufin u geysta dhuldaaqsimeed badan hal abuur xasan dhuxulaab saalax oo ka mid ah hal abuurada ama suganyahanada soomaalida ee da-da yar ayaa maansadan kooban oo allabari ah ku sharaxaya sidii dhulku ahaan jiray waayadii hore abaaraha maanta taagan ee soomaaliya ka jira iyo weliba sida ay laga maarmaan u tahay in dadka dhibaataysan loo gurmado deegaankana laga daayo dhibaatada dadka u geystaan daraad ruuxii dhulka doogiyo dunyo fooftiya ku ogaa dalag dadku beertaan wakhti doorshaha taa ka daba yimi kolkii dabargo'a geedka damalkaa dhuxul doonaha lagu dawgalay ee dadkaygow dhulka dembi iyo dulmi lagu galay daruur curatiyo roob darooriye cirkii di'i jiray dhibic daayoo dabaylac kacay sidii dabadheer habaar daran oo kasii diga kululkii duura dhacay wataa dubatee kolay duuniyiyo dadka nool tahay dalkii xaadhee doc shisheeyiyo inta dibadaha iska degan ee ka dareen liyo dalka joogaha dugsi nabad iyo daara dhaadheer ku dakeeyow qof damiir lihi kuma daawado oon dadkii soo barhkoo dilaye miyaa dar ilaah u dar yeeshaan miyaa dar ilaah ugu deeqdaan miyaa dar ilaah kolay dayn tahay wuxuunu dirtaan miyuu deganaan dadku ladayaa haddii degalkaba duunyo fooftiyo xoolo daaqiye maalka dabargo'o caano dareeye miyaa dufaniye dubaaxiyo jiir dollar lagu heli fakhri dabadii daba muu bixi sowda maahoo gabaluma dumin deegaankeennii khayraad dihin iyo durdurka ahaa marka roobdoon dadku ogaan ay si daacada u ducaystaan quluub daahira daa'inma qadshee adaa duulyahow xaqa dadayoo uurka dabayoo khayrka diidoo dalaal raacee dib isugu noqo deeqdu ma fogee adaa dalab lehe dawga saxan garo diin gurguurtiyo haadda duushiyo inta daridiyo duudda joogtiyo duurgaleenkiyo badda duubida inta dacal-dacal dhex dawaaftiyo dooxa gudan iyo didib iyo buur inta daaqdee darbacan yahay nafla dulahaan dalqa waxa gala adaa daa'iman ugu deeqoon marka daynine cirkan daahmee daruur curatiyo duugsintii gabay adaa deeqlow markaa doontaba soo da'siiyee midaan danab iyo wuxuu duumiyiyo daad waxqaadiyo duufaaniyo dhagax dabayla lahayn caanada ayaa diihaalreebiyo dogsanbixiyiyo oomastemiyiyo dhuldaweeyiyo raxma daahira daruurihii gugaadaan deeqlow dadka u hayoon kaaga dalabnee deg deg noosi xasan saleebaan dhuxulaab saalax iyo maansadiisaas koobanta intaas kaga nimaadno haatanna falastiinay maxaa inoo xiga waa dhinacii heesaha ismaaciil bal mid uu noo soo qaba andooqa ku daaya haddaad dooqaydaysi dib baan u noqonayaa waayo waayo iyo seenab cige maxamed iyo heestii hee jaalaley
codka macaan ee seenab ciga iyo heestii jaalale aanu intaasii ku dhaafno ismaaciil dabcan heese kalena waa noo soo socdaanaan filayaa aad iyo aad hees qurux badan oo cabdinuur allaale ayaa inoo soo socotaa haye markana waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno naadiga kubadda cagta yuventus ee dalka talyaaniga ayaa xaqiiqsatay inay gaarto faynaalaha koobka champions liaga waxaana ay laba gooli gool ay kaga adkaatay lugti labaad ciyaar dhex martay kooxaha yuventus iyo monaco taa oo ka dhacday waddanka talyaaniga ciyaaryahan mario manzukij ayaa daqiiqadiisa dooniyo saddexaad goolka koowaad u dhaliyay naadiga yuventus halka daqiiqadii afar iyo afartanaad dani alvis oo gool kale oo qurux badan uu u dhaliyey naadiga kubadda cagta yuventus gool keliya ayay naadiga monaco dhalisay waxaana labada lug marka lasu daro ay noqotay in afar gooli gool ay naadiga kubadda cagta ee yuventus ay faynalaha ku soo baxdo kadibna ay iska xaadiriso saddexda bisha juun waxay la dheeli doontaa labada kooxood ee real madrid ama atletico madrid kooxda soo baxda oo iyagu lugtooda labaad galabta iyaguna ku dheeli doonaa gegada vicente caldron ee naadiga atletico madrid ay ku ciyaarto iyadoo lugtii hore naadiga atletico madrid saddex gooli waxba looga soo awoodroonaaday oo naadiga real madrid ay guusha ku soo raacday labada kooxood haddii real madrid ay soo baxdo waxa ay la dheeli doontaa naadiga yuventus oo faynalaha isugu dambaysay ii markaas oo naadiga kubadda cagta yuventus sidan oo kale samafaynalaha ay ka soo badisay naadiga monaco ee dalka faransiiska oo real madridna ay ka soo adkaatay naadiga brusha dortmund ciyaarta faynalihii ka dhacday waddanka holland oo waagaasi lagu qabtay ayaa waxaa gooli waxba ay guusha ku raacday oo champions leaga sanadkaasi qaaday naadiga real madrid hase yeeshee haddii real madrid ay soo baxdo yuventus iyo real madrid kooxda badin doonta saddexda juun ayaa la ogaan doonaa dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas aynoo joogto
ciyaarihii iyo jamaal aanu intaasii ku dhaafno ismaaciil qodobkii warka caalamka ugu weynaa balnoo soo qodo mahadsanid falastiin ee xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka reg tellerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda maanta ku qaabili doona wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof waxaana la filayaa in wadaxaajoodka ay yeelanayaan uu hadheeyo kala aragtiduwanaanshaha labada dhinac ee ku aadan syriya iyo ukraine haye ismaaciil maxaa noo xiga marka haye waa xaggee kale waa dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa markan heestii tabaalo codka macaan ee cabdinuur allaale marka maanta waxaa loo goor sii horreysaan weliba fanaanka waxaan ku wareystay jabuuti jabuuti welibana maanta waxaan u yargudubnay fanaaniintii waayo waayo weliba markuu kabanka ku heesayo Haye.
cabdinuur haye looma dhowaan karo marka heesa tabaalo iyo cabdinuur allaale
dabaalada jacaylo tallabada aynahan teelteelu dhigo dabaalada jacaylo tallabada aynahan teelteelu dhigo taladaba kuman qarin wataban mooyee watabiismaan odhan way kaa tegaysaa taladaba kuman qarin Yeah. maalodhan inaygaata sawdana taladaba kuman tarin
heestaas tabaalo iyo codka cabdinuur allaale waxay gebagaba u tahay idaacadda iyadii duhurnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayada la socoteynaya tan iyo intaynu idaacadda afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
maalodhan inaygaataa saw